aada umahadsan tahay waa ku dhowha barnaamijka runtii bismillahi raxmaan iraxiim sidaad sheegtay magaalada xudur gobolka xarunta gobolka bakool waxaan ku sugnayn shantii maalin oo lasoo dhaafay ujeedka iyagu wuu fara badnaay waxaa ugu muhiimsanaa runtii in magaaladan amniga ay haysato runtii la fadhiisiiyo oo ay helaan dadku maxkamado iyo cadaalad ay ku kala baxaan waxaa ka mid ahaa ujeedka iyaga ujeed guud oo ah ciidamada qalabka sida ee halkan ku sugan qaybta lixdamaad gaar ahaan guutada sideedaad ee halkan joogto sidii ay gobolka degmooyinka ka dhiman ay u xoreyn lahayd u diyaar garoobaysa inaan qayb ka naqano diyaargarowgaas ciidamada qalabka sida ee halkan joogane loo sheego wacyigelin looga sameeyo in mataqaanaa howlgalka markay qabanayaan ay la imaadaan habkii lagu yaqaanay ciidan dagaal ku jiro oo ay ilaaliyaan dadka isi soo dhiibaya oo ay ilaaliyaan dadka ay dagaalada ku qabtaan oo ay ilaaliyaan dadka lagu tuhmayo oo cadog u shaqaynaya markay qabtaan ay maxkamada ay geeyaan ay keenaan runtii gobolkan waxaa ka jiri jiray arrimo aan arrintaas ahayn waxaa jiray guddi la yidhaahdo guddiga amniga gobolka guddigaas oo ka koobnaay ciidamada iyo maamulka gobolka iyo iyo ciidamada kale oo ay kaashanayaan oo ah kuwa amison guddigaasi go-aano oo hore u gaaray oo runtii markaas duruufihii markaas jiray ay keenayana jiray oo oo ka mid ah in dee shabaab meeshii lagu arko oo dagaalamaya la dilaa qofka taageeraha u ahne oo la hubiyo la dilaa ay ku gaareen go-aan taas oo sababtay runtii in dad dood badan ka keena dadka shacabka ee deegaanka ahay markii shabaabka laga dulqaaday kadib arrintaasaan u imaana marka hore inaan saxno oo dee sharciyaddii iyo dowladnimadii lagu soo celisho arrinta arrintaasi shaqo badan aan ka qabanay waxaan tagnay runtii furumaha anagoo arrintaasi ka wadagelinayno ciddii iska dhaafay qof la tuhumay oo caadi oo qabtay dishaa iska dhaafay cid ciddii dagaal qof lagu qabtay oo gacanta lagu dhigay kadib dishaa inay mas-uuliyadda qaadayso sababtoo ah anaga dowladaan nahay ma nihin jabhad ma nihin in jabhad siday udhaqmayso kale udhaqanaane meesha kuma jirto waxaan ku wacyigelinayna dadka in la ilaaliyo nidaamkii dagaalka lagu yaqaanay dad dagaalamayo lagu yaqaanay dowlad dagaa dagaalamayso dalkeeda xoreynayso nidaamka lagu yaqaanay in la ilaaliyo in la ilaaliyo mataqaanaa dadka birmageedidaha xilliga uu dagaalka socdo la ilaaliyo in marka dagaal la qaadayo la qiimeeyo waxaa ka dhalan kara dagaalkaasi shacabka dadka meesha jooga kasoo gaari kara in la qiimeeyo shalaa ugu dambeysay waxaan la joognay ururka konton iyo afaraad oo loogu talagalay u diyaar garooyo markaana ururkaanka doono dhankaas iyo tiyaglow oo runtii kuwa nabadiidka gacantooda ku jiro ururkaasi waxyaabaha aan ka dhaadhicino kala hadalnay waxaa kamid ahay in sidii hore aan loola dhaqmin dadka qofkii xataa oo nabadiidka ah oo la qabto mar gacanta lagu dhigo gacanta dowladda soo galane uu dareema in gacan dowladeed uu ku jiro uusan dareemin in koox kale oo asigoo kale ay qabatay waxyaabahaasoo fara badan aan kala hadalnay arrintaasi si oo loo loo loo loo loo joojiyane waxaan sameynay wacyigelin badan waxaan ciidamadii furmaha ugu tagnaan ka wacyigelinay waxaan sameynay oo kale maamulkii gobolka iyo waxaan isku keennay ciidamadii qalabka sida markaasi marka hore arrintaasi kasoo bilaabatay waxaan shalay oo mataqaanaa shalay galabtii aan ku ku heshiinay in cadaaladda loo loo farabaneeyo waxa qofkii la qabtoo la tuhmo cadaaladaas la geeyo go-aan kasta ay kasoo saarta cadaaladane ay ummadda ku wada qanacdo gobolkana sidaasayay ku qanceen maamulkii gobolkii arrintaas markaas la garnay kadib saakii subaxdii waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka gobolka bakool waxaa joogay malaaq malaaqa guud ee gobolka waxaan sheegnay mataqaanaa iyaga naftigooda ay codsadeen in arrin go-aankaas uu dhibaato badan soo gaarsiiyey gobolka taasoo keentay in dadka marka qaarkood ay qabaa'il gadooday imaatinka ay imaata maxkamadduna ay aada uga mahad celiyeen iyagoo oo codsigoodii iyo codsigii shacabka ay ku tagtay maxkamadda gobol meeshaasi malaaqyadii iyo nabadooladii guud ee gobolkane aad ayay usoo dhaweeyeen markii aan u sheegnay sida ay wax loo wado iyo meesha ay ku dambayn doonto qofkii lasoo xiro iyo meesha looga dambayntayo go-aanka ay maxkamaddu gaartay in looga dambeeyo arrintaasi si fiican oo hagaagsanay noogu dhamaatay waxaa qayb ka ahay mataqaanaa fadhiga wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed madoobe nuunow oo runtii arrintaasna aada usoo dhaweeyey doorkiisa ahayd runtii in dadka gobolka loo sheegaa ciidankooda ay aaminaan shabaab waa lala dagaalamo laakiin haddana qofkii gacanta lagu dhiga oo dowladda qabataa aanan loola dhaqmin si qof jabhad ay qabato oo kale gobolkan waxyaabaha aan ku aragno waxaa kamid a runtii in uu yahay gobol odadhaqameedkiisa iyo dadkiisa shacabka iyo ciidanka iyo maamulkaba ay isku raacsan yihiin runtii kuwa nabadjidka ah in meel meel loogu soo wadajeesto waana sax runtii in meel loogu soo wadajeesto hase yeeshee dee dhaqankii oo dowladnimada iyo kii bini aadanimada aan laga tegin oo qofkii gacanta lagu dhigo oon oon tabar asagoo lahayn la qabtaa la tuso in aan laga xoog badnayne la tuso keliya dembiga uu galay ee maxkamad loo geeyaa si ay u qaado runtii dadka halkaan ugu imaanay oo usbuucii hadda lasoo dhaafay dhamaadkiisa ilaa hadda aan la joogno waxay diyaar u yihiin inay gobolada laba degmo oo kamid a gobolka oo hadda gacanta nabadiidka ku jirto la xoreeyo way u diyaar garoobeen runtii anaga maxkamad ahaanne waxaan ballan qaadnay in aan qof dee dembi lagu helay oo maxkamadda loo keenay inuusan dib ugu naqanin magaalada si dhibaato kale u sameeyo taas ayna ahayd ka cararaayeen dadka markii hala dila ayna lahaayeen maxkamaddu way soo dhaweeyeen waa waa iyadana way ballan qaaday laga bilaabo gobolkane waxaan ka furaynaa mataqaana xarun loogu talagalay mataqaana garsoorka ciidamada kuwa shabaabka iyo kuwa ciidamadane qaladaadka ay sameeyaan la geeyo halkaasna looga dambeeya hadduu ilaha yidhahdo
adoo aada u mahadsan gudoomiye bal waxaad ka warbixisaa gobolkan bakool kuma sugnaa ciidamo amisom ah waa waxaa ku inta badan furumaha iyo meelaha idinka aad tagayseen aad ku arkayseen ciidamada ee dowladda bal ammaankeeda ka waranba ma yahay mid la isku haleyn karo
aada iyo aad aada iyo aad runtii waxyaabaha na soo jiitay ay kamid ahayd magaalada xudur marka laga reebo oy ciidanka amisom qayb ka degan yihiin markii aan magaalada ka baxnay oo runtii magaalo oo mooragaabi la yidhaahdo oo oo ku dhawaad afartan kilomitr u jirto qiyaastii aan tagnay halkaas afartankaas kilomitr ilaa iyo halkaasi waxaa joogo ciidamada dowladda keliya oo weliba urur la yidhahdo ururka boqol toddobaatan iyo shanaad aa degan halkaasi waa ku booqana runtii arrintaas aad inoo soo jiidatay ururkaasi waxyaabaha aan kala kulannay iyo siday u diyaargarooy oon ku aragnay waan la yaabnay waxyaaba cajiiba waxaa kamid ahay runtii askari aanan mataqaana xitaa qalabkiisi dareeskiisi ciidanka loo dhamaystirin oon u dhamaystirnayn haddana diyaar u ah inuu dadkiisa iyo dalkiisa nabad ku sexdaan dadkii gobollo degmooyinka ka dambeeyey in ay mataqaana gaaraan aysan gaarin kuwa cadowga ah fursad aysan u helin intay daba dhaafaan ay nabadda ay ka carqaladeeyaan waxyaabaha aan la yaabna waxaa kamid ahay runtii in dad meesha ay degan yihiin aysan u dhoweyn waxa la yidhaahdo waxa la yidhahdo aysan u dhoweyn waxa la yidhaahdo ciidanka amison ay iyagu isku filan yihiin haddana ay diyaar u yihiin markaad amarka na siisaan dhaqaaqayna ay leeyihiin intaan dhaqaaqna samayn ka horle waxaan ka wacyigelinay siday ula dhaqmi lahayn dadka ay u tagaan qofka ay qabtaan siday ula dhaqmi lahaayeen intaasi runtii waxaanan runtii aan baaq u dirnay ciidankii qalabka sida talafkii ciidanka si xitaa dad ciidamada kale qalabka sida ku joogo gobolada dalka joogo in ay inta ay haystaan loo keeno ciidamadan diyaar ka u ah inay dadkooda iyo dalkooda difaacaan arrintaasna way naga aqbaleen runtii hadduu ilaahay yidhahdana gobolkaani waataan sidaan u sheega waayo waa gobol dadkiisa shacabka ah iyo dhaqankiisa iyo siyaasiyiintiisa iyo ciidankiisa ay ka go-an tahay inay kuwa nabadiis kala dagaalamaan keliya anagu waxaan u imaan hadda halkan u joogno aan isla garanayna waxay tahay dagaalka inuu noqdo dagaal sharciyeysan oo lagu taagan yahay sharciga markii la qaadayo iyo markii mataqaanaa dadka lagu qaadayo wax laga qabto oo la qabto iyo deegaanka dadkaas ay ka talinaya markii la tago si dalka loola dhaqmi lahay keliya inaan dowladeyno oo sharciyeyno waayo waxaa halkaan u taagan nahay muu baahnaba in dadkaas cadow la dagaal la dhaho uma baahno dad u diyaargarooba u diyaarsan oo qof kasta ay ka go-an taha waayo